bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayle waxaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo saddeeda belle koowaad sannada lamada kontom iyo anaysiyeedka qodobadaysan ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba ayuu ku mid nagada doonane guddi yalin xil saara doona dadkii ku dembeeyan rabshadoogii ku dhiyan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayko hor intilandoorana madawiinaga talada koonfur galbeed ee soomaaliya haaye cabdicasiis xasan maxamed laabtagareen jamiicaddu quruumo ku dhex itushariyaan dareerkaasolonku arransadahaya arambooyinkii la xiriiri dowladda soomaaliya markiyada erti ergiga jamiicadda quruumoon qaabilsan soomaaliya niklos haysom maka shagay doona dalkan soomaaliya saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal walyaabaysan ka dheegi doontaan onnina siinkahayn waliba iyo kumidna gada doonane iscasren guddigii ganacsata ee gobolka bakool gaar ahaan magaalada xudur sababtiya dhegaystayaal ka dheegi doontaan saasoo kaleeta barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intaynu ka guda jarno walyaabaysan ka dheegi doontaan waliba iyo kumidna gada doonana waalgorod ya ku hadileen howlgallada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwadan afgooye ee shabeellada hoose maysheni in xilligan iyo usafgardu waayeenba dhankayane xaalka howlgallada ku dareera afgooye iyone walgorodka ururka bulshada rayidka soomaaliyeed weliba yoonasaarane in yoonka qanacsanayna walaagii kudhihi magaalada baydhabo islamarkaasna baaritaan la sameeya mar kalete dhegaaliyasa kudhihi deegaanka tukarraka barnaamijka dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobadaas iyone qodobo kale ayaa barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal hantiinu ka guda jarnaysan ka dheega doontaan haatay dhegeystayaal mar kale kulanto faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horreeya barnaamijka waliba usaneenagada doone shirka khamiislaga golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya geeka waliba hosahayka kudhii magaalada baydhabo waliba shir guddoomiyaayeye madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kaas oo golaha wasiirada koonfur galbeed iyo wadweelaren kulankii anka horeeye sannada lamada kuntum iyo inay sagaalka kulanka yalanku hadale aramo dhooraade oo ku madata walaagii kudhii baydhabo doorashada hortiye deegaanka goobgaduuta buurey dagaalkii kudhiiciyone haalshe amniga koonfur galbeed sadiyadeed aramoga sitoo guudba saxaafadda waliba faahfaahin uu kubiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen wuu isugu yeeray kulankiisii ugu horreeyey oo shirkii khamiislaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada madaxweynaha iyo golaha wasiirada marka ugu horreyso waxay isla soo qaadeen ajandooyin dhowr ah oo ay ugu horreysay inuu shirka ku marti qaado madaxweynuhu golaha wasiirada guud ahaanna ay isbartaan madaxweynuhuna uu midmid u barto golaha wasiirada iyo wasaaradaha ay kala joogaan sidoo kalena golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliyana ay ugu mahadceliyaan kulankii ugu horreeyey inuu madaxweynaha ku martiqaado xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha maanta guud ahaanba shirkan layskula soo qaaday waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka oo xaaladaha gobollada koonfur galbeed soomaaliya doorashadii ka hor iyo doorashada kadibba guud ahaan laysla soo qaaday iyadoo warbixin guudna laga dhegaystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan eeley oo faahfaahin guud ka bixiyey sida ay wax ahaayeen toddobaadkii lasoo dhaafay xaaladda amniga koonfur galbeed soomaaliya iyo inta aan madaxweynaha la dooraninba xaaladda guud ee amniga sidii ay wax ahaayeen wasiirka wasaaradda amniga wuxuu warbixin guud ka siiyey madaxweynaha iyo golaha wasiiradaba in gobollada koonfur galbeed soomaaliya afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay aysan wax dhibaataa ka dhicin marka laga reebo ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya oo har iyo habeenba u taagan la dagaalanka al-shabaab roondooyinkooda iyo howlahoodii gaarka ahaa wato laakiin wasiirku wuxuu sheegay in afar iyo labaatankii saac aysan gobollada koonfur galbeed soomaaliya wax ka dhicin sidoo kale wasiirku wuxuu warbixin guud ka bixiyey dagaalkii ku dhex maray deegaanka goofguduud burey ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed soomaaliya oo guul wanaagsanna laga gaaray dhibaato badanna loogu geystay ururka al-shabaab weerarkii ay isku soo dayeen inay weeraraan deegaanka goofguduud burey oo muhiim u ah sugidda amniga magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda intaba sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo ka duulaya inta aan la dooranin ka hor ismarinwaagii ama shaqaaqooyinkii muddadii saddexda biryaha ee ka socday magaalada baydhabo inuu madaxweynuhu garwaaqsaday in loo saaro guddi kooban oo soo qiimayn doona dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo inta aan madaxweynaha loo dooranayn isaga guddigaasoo herar kala duwan ah heer wasiiro ah iyo aqoon-yahano iyo dad ku xeel dheer arrimaha ammaanka inay baaritaan guud soo samayn doonaan waxyaabihii ka dhacay magaalada baydhabo taasoo mar dhowna madaxweynuhu uu ku soo saari doono dikreto haddii alla idmana lala wadaagi doono saxaafadda marka guddigaas la magacaabo sidoo kale dhacdadaasu waxay inta badan saxaafadda soomaaliyeed iyo saxaafadaha aan u danaynaynin dowladnimada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo tan soomaaliyaba ay aada u boonbooniyeen in dad fara badan oo lagu xerxiray magaalada baydhabo saad og tahayba banaanbax mar saad ogtihiiba markii uu banaanbax dhaco sideedaba waddanka aan ku nool nahay waa soomaaliya soomaaliyana maanta cadaawad badan oo kala duwan iyo cadow soomaaliyeed oo kalare kala duwan laba ku jiro gudaha soomaaliya hay-adaha amnigu markii ay dareemeen in dhallinyaro yaryar oo aan aqoon iyo cilmi u lahayn waxa ay taayirada u gubayaan oo ay magaalada u hurinayaan dhaca iyo boobka shacabka u geysanayaan aanan garanaynin bay waxay qaadeen tallaabo ay ku xaqiijinayaan in la sugo amniga annagoo dareemayno dadka banaanbaxaya intooda badan inay ahayn dad dhallinyaro ah da-dooduna ay ka hoosaysay dhowr iyo labaatan sano hase yeeshee markii ay arkeen in hay-adaha ammaanku halis ay ku soo socoto dadkaas banaanbaxayo cadowguna uu rabo in gudahooda uu dhibaato badan ka sameeyo waxay xakameeyeen banaanbaxyadii socday iyadoo dad koobanna la keenay xarumaha saldhigga booliiska kadibna muddo labayo toban saacadood gudahooda hay-adaha ammaanku ay garteen in canug walba ama qof kastaba loo sheego inaanay dan ugu jirin inay magaalada dhibaateeyaan kadibna si toosa loo sii daayey maantana aysan sida warbaahinta qaarkood ay sheegayso aysan xabsiyada ku jirin wax reer koonfur galbeed soomaaliya oo banaanbaxyadii ka qayb qaatay sidoo kale madaxweynaha wuxuu aada u bogaadiyey golaha wasiirada sidii ay usoo shaqeeyeen iyo sidii ay usoo dhabar adeegeen xilligii adkaa ee marxaladaha kala duwan ahaa ee dalkan uu soo maray iyo la shaqayntii iyo unkiddii koonfur galbeed soomaaliyaba madaxweynihii hore xilka ka tegey sida wanaagsan ay ula soo shaqeeyeen haddana uu madaxweynuhu ku booriyey golaha wasiiru inay waajibaadkooda dawliga halkooda ay kasii wataan iyagoo oo nin walba wasaaraddii asaga markaasuu gacanta ku hayay iyo guud ahaanba amniga iyo horumarinta koonfur galbeed soomaliya golaha wasiiradu ay ka shaqeeyaan waxaan se shaki ku jirin waxaa jira cadow badan oo noocyo kala duwan leh oo ka soo horjeeda dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya hadday tahay kuwo gudaha joogo oo shabaab ugu horeeyo iyo hadday tahay kuwo aan deegaanadan joogin oo rabo inay khalkhalgeliyaan jiritaanka iyo ahaanshaha dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya waxaan shaki ku jirin reer koonfur galbeed soomaaliya inay isku filan yihiin mas-uuliyiintooda heer kastoy noqdaanba shacabkooda culimadooda dhallinyaradooda iyo haweenkooduba inay ka gudbi karaan marxalad kasta oo soo wajahda reer koonfur galbeed soomaaliya inay ka wada hadli karaan kana sheekaysan karaan lagana heshiin karo wax allaaliya wixii fikir iyo kala duwanaansho fikiroo jiro waxaan se shaki ku jirin siyaasiyiin kala duwan oo aan ka soo jeedin gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo rabo horumarka ay koonfur galbeed soomaaliya samaynayso inay damiyaan kuna oorkacsanaya in danahooda gaarka ay siyaasadeed ay ku gaaraan rabo oon weliba aan ku sugnayn gobollada koonfur galbeed soomaaliya una dhalanin kuna dhalanin inay qayb ka yihiin hurinta iyo colaadaha reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan se u sheegaynaa reer koonfur galbeed soomaaliya inay isku filan yihiin dowladooda iyo shacabkooda culimadooda dhallinyaradooda iyo haweenkooda iyo aqoon-yahanahooda kuwa gudaha jooga iyo kuwa bannaanka joogaba inay yihiin kuwo dareemi karayo reer koonfur galbeed soomaaliya waxaa u baahan yihiin maanta inay tahay dowladnimo wax allaale wixii fikra kala duwanaanshahna ay miiska ku xallin doonaan madaxweynuhu wuxuu guud ahaanba shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya meel walboy joogaan ka codsaday dal iyo dibadba inay hareer istaagaan dhismaha dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed reer koonfur galbeed baa iska leh inna lagama laha madaxweynuhu wuxuu xaqiijiyey in qof kasta oo tale iyo tusaale wanaagsan u hayo ahaanshaha dowladnimada reer koonfur galbeed soomaaliya gudaha iyo dibadda meel walbay joogaanba lasoo dhawaynayo gacmo furanna lagu soo dhawaynayo nin kasta oo reer koonfur galbeed soomaaliya rag weeye dumarba meel walbay joogaan ay u heliyaan dowladnimada reer koonfur galbeed soomaaliya ay maanta gacanta ku haystaan shaki kuma jiro kala duwanaansho fikir iyo aragti waa jiri kartaa waa sunno siyaasadeed oo dawli ah laakiin waxaa muhiim ah inay tashtaan iskuna tashtaan reer koonfur galbeed soomaaliya maadaama dalkeennu uu maanta yahay federaal tan qarankana aan qayb muhiima ka qaadanno taayada inoo gaarka ahna aan hareer istaagno rag iyo dumarba sidii aan u dhisan lahay aadadeeda umahsantihiin waxaan se rajaynayaa guddiga xaqiiqa raadinta dhacdadii ka horraysay inta aan la dooranay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafta gareen marka uu madaxweynuhu magacaabana inaan saxaafaddan la wadaagi doono aad baad bas
waxaa soo magacqaaday in xilliga oo golaha wasiiradii madaxweynaha ka wada hadleen waxaana rumaysan yahay amniga koonfur galbeed inuusan salkiisa uusan lagu faranin deegaanada in badan weerar lagu soo qaaday sida deegaanka daynuuna goobgaduud guuray oo daraad ugu dambeysay goobgaduud shabeelo oo muddo horeba ee maamulka gacantooda ka baxday ma jirtaa markii guddiga oo markuu wasiirka wasaarada amniga oo warbixinta guddiga kadib madaxweynaha wax tallaabo oo amnigaasi loo horseedayo oo lagu xaqiijinayo maka dhawaaqay mise xog wareysi keliya ku ekaa kulanka guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ku xiran yahay guud ahaanba amniga soomaaliya sida uu yahay hase yeeshee shabaab la dagaalankiisa reer koonfur galbeed soomaaliya waa ay yaqaanaan waana la dagaalameen waana la dagaalami doonaan inta ay ku sugan yihiin geyga koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee madaxweynaha isagoo taa ka duulaaya kuna bogaadiyay ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka soomaaliya nooc walboo yihiinba in uu kuna amray wasiirka amniga iyo wasaaradahuba inay kala shaqeeyaan hay-adaha ammaanka sidii ammaanka si guud loo sugi lahaa ciidamada iyadu waxay joogaan furimaha hore ee dagaalka waana kula dagaalamaan waana ku dhaawacmaan waxayse diyaar u yihiin inta shabaabku ay ku sugan yihiin gobolada koonfur galbeed soomaaliya inay u dhintaan wakhtigoodana ay u huraan
alnuur construction company warshadda bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadhiyumin walaad wadda walseow mahaynka dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay an walfaylaha kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumaasi ayle lanki galantiska jarda
mes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursana lankumbeesa oo ka qaadi beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee om haddii ada baawurha ku gentoona anburburaana haddii ada fadaasa warshadda bulkeetiga ee alnuur ma lasaato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanfisishaldugonanki beedshayka dhisidoona buugi gayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshadda bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kumbadu kabaytomaku dhammin kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraayay hasaara samayba ku mid ahaa interlog noocyaashay shishal duwan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyonay weliba labaatan i weliba bulkeetiglankorodaay dhagoolka oo markeeda budla koo surintoona amburburaana oo ee labaatan ilaa faranganeel kiilan isticmaalay barandiyaalka oo weliba ad
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaalka guda jarneeg guddigii ganacsiga ee xudurna waliba yoina xaana iyo gebyahaan yorojiyan shaqadii ganacsadeed ee mehlasaytiyada ku dareertay balse ku horumariisnay warbixin iyonay xaalka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyonay qaramada midoobay iyonay dalalka kale ee soomaaliyada ka tiirsanta warbixinta tan waliba diyaariyay ustaad mukhtaar sheekh aadam dalmar waliba ku bilowdaase warbixinta tan warqadya kubadda xafiiska qaramada midoobe ilaa iyonay walaatiyada teeganta
tan imarkii ahabati warbixinta iniskoyka ummadoo midoobeen a ku hadalaasi tacdiidii ku dhiyeen maamul goboleedka koonfur orsiya hadagii linjaysidii musharax madawiine mukhtaar roobow cali abuumansuur mayba irki iska shareertay xiisad siyaasadeed oo humaytay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dhexeey dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba inisko ay ku midoomidoobeen warbixintu ousa hasaari wakiilka qaramada midoobay ee qaabilsan soomaaliya master nicholas hayson yahay tito ku qoran luqud eed ka kan oo dowladda federaalka soomaaliya lunku dalbadaay inay jawaab eed ku dhiibta xadgudubyadii lidiga kahay bini'aadanimada ee ku dhiyan bay dhow intii indhahayti tumi'i sideedi ilaa iyo tumi'i shantii december ee sanadkii tabi lamaada kun tumi'i siyeedkii taasoo iyo warbixinta hustay in oo ka dhimideen tumi'i shan qof owsika jari xildhibaan ku tirsan maamul goboleedka koonfur orsi oo noog tumiyi kowsan jare xadgudubyadaas yo jimciidda quruumo ku dhexeeya sheegdi iniyo jaysideen ciidamada booliska koonfur orsisaas daraadiyeen warbixinta qaramada midoobey ku xustay iniyo ku gooyeen mushaaraadkii iyo sii jareen ciidamada booliska maamul goboleedka koonfur ors hoobiye war rasme kusheenu wayta xaqaa'iqta ku jarta gaboodfalladii ciidanka ku jeysteen maamul goboleedka koonfur ors godob hambaydhow kureedda markii iniskoyka u midoo midoobeen yoo habiyeen warbixintaas mayba suaal warbixintaas oo su-aalo ku weydiyaayeen dowladda federaalk soomaaliya ee la xidhiir goboodfalladii ciidamada booliska koonfur orsi ku jeysadeen baydhow yamayba dowladda sheegday tallaabo sheeki nagati hooye hakubidi dowladda war-saxaafadeed wasaaradii arrimo banaanka soomaaliya taasoo laka sheegi inay dalku kudugutii wakiilkii iniskoyka uu midoo midoobeen infidhii soomaaliya master nicholas haysam kureed markii oo ka eedayen inuusakakahay fallidika ah madabinaawida wadanka soomaaliya mayba haytay runtii too sheeki nagati oo qobsatay warbaahinta caalamiga ee tallaabada lanfiladan ee dowladda federaalka soomaaliya ku jawaabtay eedamoogay ka qoranayeen warbixinta ou sahabiyi wakiilka iniskoyku midoo midoobeen qaabilsan soomaaliya taasoo sheentay ini laha ka qoro bogoga hore ee warbaahinta adduunkan ka af dheer jaraa'idida caalamka sida washington post new york times daily mirror sharqalo owsad iyo wargeysi kale murug iyo dood xoog leh yaa arrintu mayba ku dhadhaliiday dadka soomaaliyeed oo bulsho walba oo ka noolow wadanka soomaaliya iyo siyaabo sheegadiisan fikiryo un ku dhiibideen tallaabada layaabka leh ee horbulan aragna ee dowladda soomaaliya ku qaadatay go-aankii warbixintii wakiilka qaramada midoobey hakubiyi soomaaliya tan i markii usu burburi kureed wadanka maybaana jaray taageerayaal dowladda eedanka riyaaqeen oo tilmaameen go-aanka dowladda inuuseiko eeda geesinimoon leh waana lambaahanahay ini mar hore la qaada miile dhiniga kalena taageerayaal kale oo dhiniga dowlad goboleedyadan badan yayoon hadhawaayeen warbixinta wakiilka qaramada midoobey hakubiyi soomaaliya kulunku dhiib baydhow yo mayba usiinin iska kooyay odayaal dhalinyaro iyo weliba bilaan ahaanaasoo laka taageeraya warbixinta wakiilka iniskoyka uu midoo midoobeen hakubiyi soomaaliya nicholas haysam haanaasoo maryo hadalegna hadal joon dhikaansidatan hakubati bilituman ilaa maasodunshe hakubati xafiiska u n-ka lanka leeraw nicholas k leeraw haqori nicholas maydheraa nicholas haysom lanka leeraw haqori iyo taageeraan wuxuu eena taageerayaasha mukhtarowo marka lamaad maydhanaaba waliuna qaladna ingiriis miyihiinay waliuna qaladna wala afka ka hadlahayn dhisi baan aragaytaa aqoon-yahanada oo ka dambeeyo saxa doonaan warka ana odi dhaqameed ah may lahaaba warqadaasa taageeraan may ka taageeraneeba may ku jibaabtayba wal alla walaykadhii koonfur galbeed mukhtarabo qubashiislah ku bilaawa walaykadhii koonfur galbeed mukhtarabo qubashiislah ku bilaawa dadkii dhimidi baydoo dhimidayba ayir bilaan lawiin xildhibaanino tacbadaas meel kasta xuquuqlisaanka xadgudubka wallaay dawladda soo biday in meelaraay ku jawaabta isla markaa warqadda waa laga edaayay in meelaraayusata ciidanka booliiska koonfur galbeed wallaay mushaaraada bakataankulayjari dhufuruuji arrintaasay dawladda weli falaan inay ku jawaabto oo jawaab cad ku dhiibto oo meelaraay unkadirtalfadaaiyo dowladdaasi oo arrimadan soomaaliya kus arrimadan soomaaliya waa ciidan khuseeya marka dawladda intii jawaab ku dhiibi lahayti ciidan meelaraa jawaabtada ku helay wakiilka qaramada soomaaliya amerika hamsan iyo erti dalku kubahay persona non grata laga oo meelaray dalkii uu soo roogistay lama de meelun dulada ka jirtay wal saasaare taasi oo una argana in meelaray diidida wal kasta meelaray xadgudub iyo suubiyaas wal kasta meelaray dhibaato ka suubiyaas koonfur galbeed in meelaray la sheega diidinta dawladda federaalka Soomaaliya ee caalamkana meelaray dalku usu gacanta ka haya usu meel raay dawladnimada Soomaaliya hadda si ilaa hadda gacanta ka haya dawladnimada Soomaaliya Soomaaliya dawlad buutmale mishaar jaalisiya ciidanka loo kaalmaya gurisho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guriyaalsha la wardiyahay airportka la wardiyahay furdada la wardiyahay waana beesha caalamka beesas dhibaayta afrikaanka maartii intuu wal taakuleeyahay waliyo mishaar afrikaanka mishaaraadka wali koyana ingiriiska iyo amerikaanka iyo maartii iyo jarmalka iyo ijuda koyana mishaarka oo african unionka yarow shuci wiinayo inayska koyana media milbada arkay ku koyana ku hadleen waana ku tacsiya shacabka koonfur galbeed dhiiruwa may ku hadlo waayeen masuula ku hay walayo ku hadlo waayeen soomaalida iyo ontirsanba maabihiiniba soomaalida iyo ontirsanba maabihiini wala dawladda dhahmay ku haysane ma aragna musharax oo dadjay jeelin oo la hirow oo la jirdilow shacab oo ma aragna mudaharaadee shacuurtiyo muujaay oo la tumow iyo lacagta oo shacabka lan adeegsado keliya ku haysana والإماتان هاينا مكهايسنا ميلنا محمد عبد الله فرماجو أضوء إماتنا السوبري حتى ما دي قرامل من ورغانا قوسارتي السوبري حتى ما دي قرامل من ورغانا قوسارتي لكن نقل وصل الرو أضوء أقوم بذني لن ما يهمارنا إن شاء دكري أو مارنا إيو دبلوما إيو والبدن هاي سدوه إيو أقوم له وقدو ساتاري مئتو سيشيريسا كفكري تعالم كبن خصيتو وانا قوضة لدن تمية golo iskaaladooka maamul goboleedyada oo yoon ha ka nooladeen warbixinta wakiilka qaramada midoobey ha ku bi ya dhinisidhumeen u n k iyo oona ha dhawaayeen warbixinta maybani dhiniga kale arrin eedanin ku fiirsana ka tilmaameyna go-aanka lakadogda wakiilka qaramada midoobey soomaaliya infidhi iyo oo ka eedayen dowladda federaalk soomaaliya iniya fadaas ininku dhuumata dacwada qaramada midoobey iyo ha ku qaadi dacwada qaramada midoobe ha ku ogdi waana may sheegeen ini tallaabadu ay ka tooqar isku tuurow eh iyo oo sheegeen ini dowladda federaalka fadaasi inay ku abuurta dalka khalkhala siyaasadeed oo yee fadaasa kaliwareegda awoodda dalka iyo oona tusaale ahaan qaadadeen walaayu ku dhihi baydhawo i doorashadii tiye golo wasiirada oo kulung laqaadidii geeka madawiinaga dhowaan la dooradii ee welilan caleema saarna ekolkii billi wareega xafiiska ya sida laha ku-xigidii wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur orsawgaas xasan cabdi maxamed mayba ka amray inii la dhiso guddo waana lansaara arrantii ku dhiidi baydhawo ka hor doorashadiitiis guddigaas iyo nagada dooniyeeri wasiirka koo dabagal i qiimeeyowba kasoo bii doona xadgudubyadii dhiniga ku haayay arrimo bini'aadamnimada silanhela xaqaa'iq ku tarjumaaso walaayay ku dhihi maamul goboleedka godob haan baydhawo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo ka duulaya inta aan la dooranin ka hor ismarinwaagii ama shaqaaqooyinkii muddadii saddexda beri ahaa ee ka socday magaalada baydhabo inuu madaxweynuhu garwaaqsaday in loo saaro guddi kooban oo soo qiimayn doona dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo inta aan madaxweynaha loo dooranin isaga guddigaasoo herar kala duwanah heer wasiiro ah iyo aqoon-yahano iyo dad ku xeel dheer arrimaha ammaanka inay baaritaan guud soo samayn doonaan waxyaabihii ka dhacay magaalada baydhabo taasoo mar dhowna madaxweynuhu uu kusoo saari doono dikreto haddii alla idmana lala wadaagi doono saxaafadda marka guddigaas la magacaabo walow dowladda qaadatay go-aan iyo hatana isweydiiyo mayba mudana haytay kolkun ini qaadato dowladda go-aankan oo kale ah waqti uuna ogna dowladda federaalka soomaaliya ini ka tiirsanta kaalmada caalamka oo uuna ogna ciidamada nabad ilaalinta ee roogaan soomaaliya ini mushaaraad iyo yoobiyaayaan u n-ka taasoo ku kooyaasa wadamada iniskoyka yurub maraykanka iyo dowlado daneeya arrimo soomaaliya qaramada midoobey iyo u ku falnagaas shir degdeg ee iniska kooyan waana lunku arransadow sida la weelo doona tallaabada dowladda federaalka soomaaliya iyo ka dugutay wakiilka qaramada midoobey nicholas haysam may bana jaray hadal kooban oo saxaafadda lanka tirigali oo usu dhii afay kihigaaga iniskoykuumado adduunka oo sheegay ini soomaaliya iyo tallaabada qaadati etitoo xadgudub ah waana mugdi geliyaas xiriirkii ku dhexeeyay soomaaliya iyo un k sidoo kalena mayba sii wada doogneeyeene baarowka eedeemo warbixinta qaramada midoobay ka sheegdi sillan ummadoo iniskoyka adduunka unku qaada dowladda tallaabada ka haboon elunku horseedaw tacdiidi ku dhiyan baydhaw i hadagii tum i sadiidi bili december lamaadi kun tum i siyeedkii dowladda federaalk soomaaliya inkajaysatay baydhabo musharax madaxweyne mukhtaar roobow abuumansuur wasin usuhoogi madaxtooyada koonfur ors ee beledka baydhabo kulunka qaramada midoobey ya dareera mayba nalunku arransadoo haya go-aanka qaramada midoobey ku qaada doonto warkaha kuweeri dowladda federaalka i sidii n wadi lahaytay i iniya wadi doonto kaalmadii yay sii jartay dowladda dhexe i ini kale maybaana hadallada hortabkee ha bahaayaan oo ha ku bahaayaan kulunka sheego hayana ini go-aanka ha baha doona lahaado doona saameyn ee dhibaatanka ee xukuumadda usoo hogaamiya ra-iisul wasaare khayre iyo dowladdu madaxweyne ku-eeye maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba diblomaasiyadda caalamka kula dhexeeya soomaaliya oo mayba la saadaaliyey in la go-doomiyi doono dowladda oo la saari doona cadaadis siyaasadeed oo caalami ah hoobo dhiyoona siyaasadda soomaaliya iyo horandareer eeba laga qabado doona
cudur gobolka bakool weliba yeetato yeedana ku teegan haal jahwareersan ahee indhexaya guddiga ganacsatada iyanay heer maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yeedaete wasiirada qaar iyanaysaasoo kaleeta guddiga xudur dhatintiida yeedaeta weliba geeka hayanahanayo kulanyo weladan guddiga ganacsatada weliba iyo isku casileena xilkii gudinimadaasayt inuu sali hali adag mayna raayibse ganacsatada yakumad aha ganacsatada mayna raayibse oo guddiga ka jari guddigiina geeka isku azile dhabkaan isku azilinamay buu haatan oo geeka balagin sheegayo mayna raayibse magaalada orna nisaarigay may buu ahaa maamulka naftan lahay ninshaaniyo baabur hobliga reerariyoosh karaysada raashin ridibo dheer guddiga nimanka laara wasiiradii ah aska qorahay una baaburtaayna jidka ibirka batay wal gubay ibiraka batay mayna raayibse deeganani mashaqaay ciidanka hata dhisano dankanka dhisanna maybu aunay maybu ah raashinsha iyo raajo dhan hayni ee hata daraad markii lankan leraa wasiirkan oo cadaalada daraad mayla raayus erey raashin nubiya erey ilaa lama bilood unay dadkan raashin siyaani hatana horta dowladii bola haska toosay maybu ah haska toosti hatan usigiya maybu ah butaninka aaday maamulkiina ninka kaalada nima nanta dhiba ka qabna mayla raayus dadwinga lay madankalan ku hadal maayo waa kala dhaman malaahi mayna raayibso dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhaxda mayba may sheegane arrintan maybu aan tidhaan oo fargeli magaalada ismaa aleweyselere way ka tirsanaa guddiga ganacsatada degmada iyo kijal marka waa dhibaato badan awgeed yaa hadana reerkii unahaynayaan isku casil dhibaatadaas way kumad aha deegaankii una roogna mayladaa dhibshay dheertid lahaan la fadaayo ya way ku waynay dhabbadaas dhabbadaas ya ku waynay mayladaa may may may ku waynay way diiday beritin shalmay geerad way diiday in raashinku degmada umadu lahaayeen waa ciidamada koonfurgalbeed lahaayeen laakiin wasiirkaayxilhaanhay isu diidi ma diidi haddaba dubhaakaran lana eray lankaas hata kulakulmi madaxweynaha maamulka gobolka maamulka degmada wasiiri fadhiyeen xaaladaas oona ku cabadaana degmadaas dabkana ninkahay may kuma may zaa'idna ninkahay maamulka degmada way kumadaha maskulo xataa mayli kusheelnaday gobolada kale sida muqdisho bay leedahay ee bari dadku hadda saw kismaayo inta ku kooyaan malada deegaanka nabade xataa bay bakool iyo shabeelooyinka nabadimee dad kale iyo shaksiyadii wiradaan oo waraan haata dhise una dhibkaas dartiye waayaa madii una lani lani argaamno madii dhab wal dheeqa weydiyaayano ganacsatada dhatiyo wal kuweydiyaa mase dhab haqobadale way yanagani in una ganacsatada inkaweer ninkaweeray heeraan tiinama dagununa na anfaco wayti xilkii isku casilni walaan isku casilnina saasa kumade waynanaa dad deegaanka degan baabuuri qabna ma ijaarno si waktidii wadanka la koydhata maalinta baabuur lena malka ijaarna maylanaay dukaamada in waldanay oo geedkan kasugiyin male waldeengayoo noo qaadeeno noo gabaango walkeeno nakahayna male way fadaane dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeedba ku fadaane waa dalka waylaha lamban deegaankiisrooga oo dhibshay leh dheertista la-aado fadaan dadka korna oo sheeno noorooji oo isbaaro mardhikada korna dad odayaal eh oo deegaanka degneena dhibshaya kulaha waana maylanaay saasatana maylanaay in dheertista la fadaan waa bilaahi towfiiq cabdaani cabdi galaasada guddigii galaasada kumade niyo bay dhalaatay idin haye maamulkii marcana markii wala baahanyiin tasfixayayaan ina mar alla markii wala qooyanna tadfur aragayaan buu gudihiinay cidda laga saabsanba saas dartiya maamulka haddii u suubi macnihii wadanka inay dhibaatada guda badan un kale un kusoo geeyaan male beesad siitana hoola kiiga laga suu nimir geliyo antaasay la socda ano leeraasami maawe gudoomiyaha gudoomiye gudaha ganacsidaa wala unantanisifoyn walibwa dhibaato un maamul agam amiin agam igid agam maal jogaraan badan lay dadle anu mashbe maarura dadle un hayn dad kale ina dhibaatada yadanisifoyn marka wali wabadaan ganacsiisa wabadaan ano maayile rosro sumino hasano kutursan ee gudoomiyaha ganacsatada degmada xudur walibaan ku edaayay ka gudoomi aan ahay degmada xudur ganacsatadii ankan isbaasi sababta nin asilin wamaba sheegatee aan madili i dooradaay doorasho koy walaha i doorashay meelaan hasku baheeyey wala qada ahiimahan doorashadii lii doorday liin gordaya waliba bahan qaadayn inti aan ka shaqeey maamulka iyo ganacsatada kastoo ganac maamulka iyo yeelan dhibsho sheegadan anin ganacsatada hubaaday waana tixgeliyay laakiin waliba waayey ganacsatadii maamulka maamulkiya waliba nifahmi waayena ganacsiga wali wal kasto wal kasto deegaankan ku jir iyo ganacsiga heeda maraysa adduunkuna ganacsiga lambakoohay yoon ganacsiga waliba galay kaalinta udamweys dugayn maydhigisdaw samanaare maydhigi kuweeraw meel waljaren wal nooqariya markii waliba go-aansaday xilkii aan shalay ganacsatada yiibit oo haay intii aan maamulka hiyo kula shagayo walaa maamulka gabaana ku gaado walaa aysan qabtaana siin gujiyo tixgelintii wali waayna dhanigi maamulka oo ganacsatada geeb ha sheegana walaata maamulka tabdaan eeran lana dhegaysada mudle horkaan koro gaado mudle hoob walna baahanyayn waliba nimiya walshan arrintan hadda liiskahaagsidoo abashada ku qoytay is-asilaada ku qoytay weliba number two ahaayo raashinkuna kadaan raashiinkaa weliba leehay wasiirku wasiirka maaliyadda ahaaye oo ku galbeeda galay madaasa waliba leehay unu jikin odoonka kijar unu kihirir dhawon unu madiday urtan me baawar intaha kurno raashinkan unu gadaan hadina waliba wasiirka garsoor midooran wasiirka maaliyadda ahaaye ma gadaasanaan leehay madaxweynaha sheegay wasiirka amniga balow in sheegay lankasta maduum in sheegay walibana leehay madaxaasu doogi makjar hoobun doogi kaynooba lankajarne un obtii kaynooba gobolkeena lanka dheegan koonfur galbeedna in dheegan waliba asilaada sheentay intii aan walaay dadkin hay dadkii baahan in sheeg hoob yoona kasta arrintitii oo lay fuliyaayo walaay maamulka eralay weelo yoona codsigii shob aan idinku ogolaadan talaadi walika gebagabaayay ani guddigii kayba anti xilkiisu asil xilkiisuga hayna geeka banaawi lan alaale lanka deegaanka joogo hantarta ma koro oo walnaga la koro hantii la siiyo
walgorodka degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose iyo ku hadle howlgalo balleeran ay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ku wadan degmadaasiji nabadoon maxamuud axmed hilaal oo sukumada walgorodka iyo usahay kowsin ku hadali goobta waliba uuse sheegaya in ciidamada dowladda ee ciidamo cusub iyo jeyti degmada sayti walina sheegay in degmada afgooye iyo tatoyadana hakabeega ma hayta falal amni xumo ee islamarkaasaytana ciidamada hatarla sheene iyo in hana yon argayan hano amnigaba walbadan unku qobada korna marusa waraysiisiyaaya warbaahinta goobjoog iyo waliba usahaaye koosinu ku hadlaya aramoga city
horta waxaa jira magaalada magaaladu ayaan ayaan horeysa waqtigaan dheerayn kawaanay noqotay kawaan haye naftaga iska dilayo oo mataqaan wixii dilaan lama akala leeya haye marka ilaahay qudradiisa muddo laba habeenaa ciidamadu maanta xawalaan kusaxaynta ay horantooda timid say u yimideen wax dhibaato ah oo degmada ka dhacay ma jiraan waa gartay maragii usoo horreeyey magaaladaay ku faafeen kolba mataqaana waa culays badanaa magaaladu ay uawel waxaleynaya arkeen sida ay wax u rabeen waa ugu naqalada
waa gartay marka ciidamadan ma boolis ba mase waa ciidamo kale oo isku dhafa
laba suguud iyo boolis intaba waa leeyihi waa gartay waxgaradkii magaalada abgooya ayaad ka mid tahay magaalada inta badan waxaan la soconaynay amnigeeda faraha uu kasii baxayay marka ciidamadan cusub rajada laga qabo maxay noqon kartaa
ciidamaha cusub sida hadda ay u socoto waxaad u qabtaa booliska hore ee joogay meesha boolis yani dhaqaala iska urursada oo aan haata nabadgelyada hortiisa wixii ka muuqda wax lagu sameynaya aan aadayno waxa laakiin hadda waxa weeye ciidan ciidan lagu afkijay ah oo meel kastaba lagu hagelinaya waa ciidanka yimid alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u arkaa aniga hadday magaalada ku joogaan inay magaaladu ay ay nabadgelyo kusoo noqon doonto haddii ilaahay
waa gartay marka wada shaqayn intee leeg ayaa ka dhexaysa bal ciidamadan cusub ee la keenay iyo kuwa maamulka joogay horey uga tirsanaa maadaama laftirkiina waxgaradkii degmada aad tihiin oo maamulkana wada shaqayn wanaagsan kala dhexaysa
wallaahi waxaan arkaa maamulka hore iyo horda si toosan isolama shaqeeyaan isolama shaqeeyaan qoladan waa qola mataqaana amar iyo meeshada kasoo diray laga siiyo fulinaysa nimankaana waa niman maamul ayagu wata oo mataqaana gaar ah oo aan ahayn sidaba aan ahayn niman oo magaalada inta isaga isaga nabadgalyo si ugu jireen oo dabeecadooda iyo waxooda ay gooni yihiin oo inay lacag urusadaan mooyaane waxba kaleeto saasa qaba jir bay ahaayeen waxay raadinayaan inuu lacag la qaado iyo balaayo ay raadinayeen maana unu maarag inay nabadgelya ka shaqaynayeen oo maarag waa gartay laakiin ciidanka yimid ciidan nabadgelyo ka muuqato inuu ka shaqaynayo ayaa yimid
waa gartay ciidanka nabadgelyada weeye ciidanka hadda meel kastaba aada u qabto inuu aad iyo aad ugu socdo meesha ciidanka yimid ugu qaban waa gartay odayaashiina dhaqanka waxaan la soconnaa in inta badan talooyin iyo waxyaabo baraarujina maamulka aad siisaan si ammaanka wax looga qabto ciidamadan cusub iyo saraakiishooda weli ma la kulanteen
maya maya saraakiisha weli lama aanan kulmin niman cusub oo hadda ciidanba uu iska dabdaba imaanaya waaye bal horta marka horeeto iyagu hooskii loo soo diray markay ay dhex galaan oy fadhiisamayaasha aan aan aan ku hadli doona haddii hayismo waana la fili doonaa ciidanka madaxdiisa haddii ilaahay amarkii ay ku noqoto waana rajaynaynaa inay hadda beryahan guushay soo ooyeen waxaan u malaynayaa maalinkii hal maalin loo begi jiray maalin kasta waa la caali jiray maantana say u yeedeen waxaana kuu sheegayaa in in nabadgelyo ay magaalada kasoo xigtayaan ku haya waxyaabaha bulshada magaalada afgooye ay dhibka ku qabeen maxaa kamid ahaa oo ciidamadan ay wax ka bedeleen
waxaa kamid a nabadgelyada inta macnaa la-aanta ah oo ka dhacay dadka masaakiinta lagu gumaaday dhibaatada annagana haysatay sidaas bay yiheen maamul xumo waa iska jirtaa maamul xumadu waxay ka timiday mid horey kasoo reebtay weliya dee dawlada cusbeeda ma imaanin oo maamulkii lama bedel markii dadkii la bedelo oo shaqo laga qabto oo kii xun la iska celiyo markaasay mataqaana arrinta isbedeli doontaa laakiin waa in dowladda cusbe soo gasho intii horena haddii ciidamada nabadgelyada u gaarsiiyaan waa alxamdulilah rabbilcaalamiin
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal intaa ka gebagabeeyeen antil idinku kulamaana kokaalnimade waliba sidinku ku tabaane saas iyo neemaan alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Thank you.